bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى bab ay hada kani bab baab weeyaan abwaab dacawaaت ayaan ku dhex jirnay min aljamiع الkabيr lلإmam abi ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى qala alimaamu abu ciisa xadaana cabdullahi bnu cabdiraxmaan wahuwa abu moxamed addaarimiyu qaala ahbaranaa xaywat bnu shurayx alxumsiy can baqiyata bni اlwaliid can muslim bni ziyaadin wahuwa muslim bnu ziyaad alxumsiy maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad waabu daawuuda wاtirmidiy wاnasaa'iyu ibnu lqaطaani alfaasina waxa uu yidhi xaaluhu majhuulu waa jahaalatulxaal ayaa ku sugan qaala samictu anasan yaquulu ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal man qaala qofkii yidhaahdo xiina yusbixu marka uu waa beriisanayo allahuma allaahuma yaa allahu allow asbaxnaa waan waa beriisanay waa waaberi galnay nushhiduka xaal aan ku marqaati gelinayno adiga wanushhidu xamalata carshika carshigaaga malaa'igta xambaarsan aan markhaati gelinayno wa malaa'ikataka iyo malaa'igtaada waa min cadfi alcaam cala alkhaas ayb xamalatu lcarshi malaa'igtay ka mid yihiin malaa'igta waa caam xamalatu lcarshina waa khaas marka khaaskii baa hadda wax lagu cadfayaa ayb caam ayaa marka lagu soo cadfayaa wa jamiica khalqika iyo khalqigaaga dhammaantood biannaka waxaan markhaati ka nahay adiga laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane waxdaka xaal aad tahay keligaa laa shariika laka ku wax kula lena aanu jirin wa anna muxamedan muxamedna cabduka warasuuluka inuu yahay ilaa haddii uu sidaa yidhaahdo gafara allaahu lahu alla wuu u dhaafayaa ma asaaba wuxuu kasbaday fii yowmihi maalinkiisaas daalika kaagaas ah wain qaalahaa haddii uu yidhaahdo xiina yumsi markuu galab galana gafara allaahu lahu alla wuu u dhaafayaa maa asaaba wuxuu kasbado fii tilka leylati habeenkaa wuxuu kasbaday oo min denbin dembi ah riwaayadan marka baqiyatu bnulwaliid baa ku jira baqiyana waa mudallis weliba tadliisu taswiih ayuu sameeyaa muslim ibnu ziyaadna jahaalatulxaal ayaa ku sugan laakiin shawaahid ayuu leeyahay abu dawuud iyo keyrkiisba ay warinayaan bukhaarina adabulmufradka uu kusoo saaray laakiin waxaa ku jirtay midaasi ilaa actaqa allahu lahu rubuucahu fi dalika alyowm hal mar ninkii yidhaahdo afar meelood meel ayaa ilaahay udhaa ayaa uu ka xoreynayaa naarta mar labaad markuu yidhaahdana wuxuu ka xoreynayaa nuskiis mar saddexaad marka uu yidhaahdana waxaa laga xoreynayaa rubuc kale mar afaraad markuu yidhaahdana rubuci kale oo kulligiisa marka saa xor ku noqonayo ayb kaas marka xadiidka abu daawuud iyo bukhaari fi ladab lmufrad sidaasaa ku jirtay ayb adu marka kan iyo kaas shaahid way isku noqon karaan inkastoo qeybta dambe ay ku kala yar duwan yihiin ayb baabkanna madbuucaadka xadiidka soo socdo ayuu ka dambeeyaa laakiin nusakha khadiga ah baabkan halkan ayaa lagu sheegay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu gariibu qaala baabun xadaanaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu cumar alhilaaliy meeshaan marka tirmidi sidaas ayuu yidhi cabdulxamiid ibnu cumar ayuu yidhi alhilaaliy wasaxiixu ama wasawaabu cabdulxamiid ibnu lxasan waay ma jiro yacni cabdulxamiid ibnu cumar ma jiree waa cabdulxamiid ibnu lxasan kunyadiisa abu cumar ah sidaana alxaafid ulmizi ayaa sheegay tuxfatu lashraafka oo alimaamu lmizi fi tuxfa wuxuu yidhi kadaa waqaca cindahu cabdulxamiid ibnu cumar ayaa dhacay agtiisa wa rawaahu abulqaasim alطabaraaniyu can moxamed bni cabdillaahi bni abi cawn annasaa'iy can caliyi bni wuxuu yidhi can caliyi bni xujrin can cabdilxamiid bn اlxasan alhilaaliy wa huwa الsawaabu marka cabdulxamiid ibnu cabdulxamiid ibnu xasan yaa saxa marka wa huwa الsawaabu wa cabdulxamiid kunyatuhu abu cumar marka meeshii cabdulxamiid abu cumar la dhihi lahaa ayaa abuudii baa bin noqotay markaasay waxaa tasxiifkaas uu keenay ama qaladkaas uu keenay ninkii inuu magaciisu noqdo cabdulxamiid ibnu cumar mana ahano waa cabdulxamiid ibnu lxasan abu cumar ayb kutubtan marka tuxfaha iyo kutub alatraaf faa'iidada ay leeyihiin faa'iido ka mida waa taas marka ayb ninkan marka waa wa huwa kuufiyu sakana ray saduuqun yukhdi rawaa lahu tirmidiyu faqad can saciid bni iyaasin اljurayriy can abi saliil abu saliil magaciisa durayb ibni nuqayr ayaa la yidhaha wayuqaalu nufayr durays durayb ibnu nufayr wayuqaalu ibnu nuqayr ibnu nuqayr weliba bukhaari fi taariikhi اlkabiir sidaas ayuu sheegay ayb oo qaafkii ayuu keen labadaba laakiin waa la dhahaa ayb wa huwa durayb ibnu nufayr ama nuqayr aljurayriy hiqat rawaa lahu muslimu walarbacة can abi hurayrata meeshaa marka abu hurayra u ka warinaya laakinahu lam yasmac minhu abu hurayra waxba kama maqlin meeshaa inqiطaac baa ku jiro oo alxaafid اlmizi tahdiib اlkamaalka dadka k uu ka wariyo marka uu sheegayey wuxuu yidhi rawaa can isagu marka wuxuu ka wariyey can abi hurayrata walam yasmac minhu dadka uu ka wariyey abu hurayra ku jira ta buu ugu ramsiyey waatan riwaayadiisa markaasu wuxuu yidhi walam yasmac minhu meeshaa marka xadiidka inqidaac baa ku jira ayib cabdulxamiidkana de waa saduuqun yukhdi waa ka loogu tarjamay can abi hurayrata ana rajula nin qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow samictu ducaa'aka alleylata ducadaadaan maqlay cawadaan fakaana aladii wasala ilaya waxaa iisoo gaaray wuxuu ahaa minhu ducada xaggeeda iga soo gaaray annaka taquulu inaad dhahayso allaahuma kfir lii denbii wawasic lii fii daarii ilaahu dembigayga dhaaf ii dhaaf daartaydana ii waasici wabaarik lii fiimaa rasaqtanii waxaad igu arsuqdayna ii barakay qaala wuxuu yidhi nabiga sal lla l slama fahal taraahunna ma arkaysaa tarakna shay-an inay wax ka tageen yani ma u malaynaysaa inay wax ka tageen ducadaas yani ducadaa inay wax dhaaftay miyaad u malaynaysaa bimaanaa waxba ma dhaafin w ayb xadiidka marka shaahid iyo waxbuu leeyahay marka axmed uu warinayay min طariiqi shucba can saciid bni iyaas can xumayd bni اlqacqaac can rajuli jacala yarsudu nabiy اllahi sal ll ly slam fakana yaqulu ilى aakhirih shaahid kalena waa leeyahay imaam axmed uu warinayo can abi mijlaz can abi musa alashcari qala hada xadiidu غariib waabu saliil ismhu durayb bnu nuqayr wayuqaalu ibnu nufayr qaala baabun xadaana cali bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala akhbarana bnu lmubaarak qaala akhbaranaa yaxya bnu ayuba can cubayd اllaahi bni zaxrin wa huwa damriyu saduuqun yukhdi can khalid bni abi cimraan wahuwa tujiibiy faqiihun saduuq ana bna cumara qaala ayb meeshanna markaa khaalid bnu abi cimraan ana bna cumara qaala ibnu cumarna ma soo gaarin isaga inqidaac baa marka meeshaa ku jira laakiin beynahu wa beyna bni cumar naafic ayaa ku jiro oo riwaayada dambe uu ku keeni doonaa sidaas ayaana xadiidku uu markaa sanadkiisa ku toosan yahay can khaalid bni abi cimraana ana bna cumara qaala qalamaa kaana rasuulu llahi sal ll ly slam waxaa yaraa nebigu intuu ahaa yaquumu inuu istaagayey ka kacayay min majlisin fadhi xataa yadcuwa biha-ulaa'i addacawaat ilaa ducooyinkan uu ku ducaysto liasxaabihi uu ugu duceeyo marka majliska la fadhiyo marka laga kacayo waa la ducey karaa ayb marka mejlis baa yaraa buu leeyahay nebigu ka kaco ilaa asxaabtiisa ducooyinkan buu ugu duceynayey allahuma aqsim lana min khashyatika maa yaxuulu baynana wa bayna macsiyatik allahuma ya allahu allow iqsim qaybi lana inaga noo qaybi min khashyatika cabsidaada xaggeeda maa shay yaxuulu teedaayo beynanaa annaga iyo beyna macaasiika annaga iyo macaasidaada waxna kala dhexgelayo ilaahu cabsidaada naga sii yacnii cabsida aan kaa baqayno innaga iyo macsida hana kala dhex gasho oo xaajis iyo teed hanooga noqoto wa min daacatika daacadaada xaggeedana ilaahu naga sii oo noo qaybi maa tuballiqunaa bihi jannatak wax aad jannadaada nagu gaarsiiso daacadana dee ilaahay baa ku waafajinayo jannadana ilaahay fadligii unbaa lagu galaa wa min alyaqiini yaqiinta xaggeedana ilaahu naga sii maa wax tuhawinu aada fududaynayso bihi maagaba calaynaa annaga dusheenna musiibaati dunyaa adduunyada musiibaadkeeda yaqiin xoog badan ilaahuna sii masaa'ibta aada noogaga fududaynayso wamaticnaa ilaahu noogu raaxay biasmaacinaa maqalladeenna wa absaarinaa aragyadeenna wa quwatinaa xooggeenna maa axyeytanaa inta aadna nooleynayso intaad ilaahuna nooleysaba araggii iyo maqalkii iyo xooggeenna noogu raaxay oo qofku haddii markaa dee arag la-aan ama xoog la-aan uu noqdo dad kale u baahanayaa isagii dadna waa dhibayaa isagana noloshii raaxo u noqon maysa wajcal yeel allow ha'ranaa aarsigeennana aargudashadeennana calaa man dalamanaa qofkiina dulmiye korkiisa ka yeel yacnii aarsiga aan aarsanaynana kiina dulmiye un aan ka aarsanna waay mararka qaar dadka aarsiga markay samaynayaan tacaddi ama dulmi bay sameeyaanoo qof aan ayaga dulminin bay dulminayaan oo mararka qaar waxaad arka waxaad waxay yeelayaan qofkan qof baa maal ka dhacaayo ama qof baa dilaayo nin ku qabiila buu arkayaa maalkuu ka dhacayaa isagana waa dilayaa waxyaabaha usii daran waxaa ka mida waaba banaysanaaban ee wuxuu leeyahay ani qoladaan hadda ka horay maal iga qaadeen waaba ii bannaan tahay kan maalkiisa xalaal oo ii yahay ee hadda ka horba qoladiisa saas ii gashay ama saasay waxbaas waxaas baa i dhibay iyo waxbay sheegayaan ninkaa marka aargoosigiisii yow ku dhacayna qof aan dulmininu ku dhacay aa dulmiba u xambaaranaa isaga marka aargoosigeenna ilaahu waxaad yeeshaa qofkiina dulmiyey un bis ha dhaafsiinin wansurnaa ilaahu noo gargaar calaa man caadaanaa qofkii nala collaytama ilaahu nooga gargaar korkiisa walaa tajcal ha yeelin allow musiibatanaa musiibadeenna iyo beladeenna fii diininaa diinkeenna dhexdiisa ha yeelin haddii aadna musiibeynaysa diinta ha naga musiibeynin haddii maalka lagaa musiibeeyo guryaha lagaa musiibeeyo oo diin aynan ku tacalluqin waxbaa kuwa kala haraya laakiin musiibadiiba horta ugu horeysa hadday diinka ku dhacdo waa qatar ayb walidaalika dadka markay wax qiimeynayaan nafta in wax lagu qiimeeyo keliya maaha yani diinka ugu horeeyo haddii diinku uu hallaabo musiibada kugu dhacaysa hadday diinta kaa gasho waa kuu dhammaatay laakiin musiibadu hadday meelo kale kaa gasho maal kaa gubto iyo wax kaa khasaara iyo dad kaa dhinta iyo hadday noqoto weli waxbaa kuu dhaqan laakiin diintaada aadan waynin laba qof marka oo nina diintaada u daran yahay nina uu naftaada u daran yahay yaa daran labadooda marka haddii lagu yidhaha maxaa leedahay kan diintaada u daran ayaa daran dadku ma fahmayaan marka waxaas hadday diintoodu hallaabayso qofku hadduunan dareemaynin wuxuu noqonayaa qof dhintay ama jiradu ay ka tanbadatay qofku marka haddii ay jirada ka tanbadatana qofku haddii uu dulloobo man yahun yashul ilhawaanu calayhi maa lijurxin bimayitin iilaamu buu yidhi qofkii isaga dulloobo dulliga waa ku fududaanayaa korkiisa maa lijurxin bimayitin iilaamu qof dhintay dhaawac uma taahaya qofkan haddii ruuxdii ka baxday ul haddaad ku dhufato ama aada garaacayso ma taahaya ee dhaawacaasi wax xanuuna ku hayn maayo ee qofku marka ixsaa ay iimaanku uu ka tago ama uu iimaankiisu aad u daciifo haddii diin ay ka baaba-aysa iyo haddaynan ka baaba-aynin waa isugu mid rootiga laak waa fahma mar hadduu ka baaba-ahay rootigana waa fahmayaa nafta marka loo yimaadana waa fahmi karaa laakiin diinkii ayaa kaa baaba-ayo warniyu diinkaaga meel xun ku soconayo ma fahmayo walidaalika dadku marka ay waqti qiimeynayaan diinkuma qiimeeyaan waxaa lagu leeay berisamaadkii saasuu ahay waqtigan kan waaye waxaa laga yaabaa berisamaadka uu sheegayo diintiisa inaynan u rooneyn ayb marka dadka dalabatulcilmiga ama diinka iyo ku tacalluqa waxaa la rabaa iyaga shaygooda koowaad ay wax ka fiirinayaan diinka xaggiisa inuu mar walba ahaado ayb walaa tajcal ha yeelin musiibatanaa musiibadeenna fii diininaa ha yeelin walaa tajcal iddunyaa adduunyada ha ka dhigin akbara haminaa murug murugteenna kan ugu weyn ama himiladeenna midda ugu weyn adduunye un ha ka dhigin walaa mablaqa cilminaa cilmigeenna meesha uu gaarayana adduunye un ha ka dhigin meesha ugu danbayso ayb walaa tusallid calaynaa dusheenna ha ku salladin man laa yarxamunaa mid aan noo naxariisanaynin madax unkaa garaacayo ilaahu ka aanu u salladin qaala hada xadiidun xasanu gariibun nusaqa badankood waxay dhigayaan xasanun bis ayb nusqo laba nusqo iyo mubaarak fooriga nusqadiisa ayaa gariibun ku daraya qaala waqad rawaa bacduhum hada alxadiida can khalid bni abi cimraan can naaficin can ibni cumar waa kaas qala xadaثna mxamed bnu bashaar whuwa bundar qala xadaثna abu caasim whuwa nabil aضaxaak bnu mklad qala xadaثna cثman shaxaam whuwa alcadawiyu abu salmta albصriyu laa baأsa bihi qala xadaثanii muslim bnu abi bakrata whuwa اthaqafiyu اlbaصriyu saduuq qala samicanii abi aabay baa imaqlay wa ana aqulu anoo dhahayo allahuma inii acuudu bika min alhmi wاlksl ilaahu waxaan kaa magangelayaa murug iyo wahsi wa cadaabi alqabri iyo cadaabu lqabri qaala yaa bunay miman samicta hada yaad ka maqashay kan qultu samictuka taquuluhunna adaan ku maqlay adoo dhahayo qaala ilzamhunna ku dheg fa inii samictu rasuula allahi sal ll ly slama yaquuluhunna waxaan maqlay nebiga oo sidan dhahaye ducooyinka nebigay ka mid tahay allahuma inii acuudu bika min alhami waalkasal wa cadaabi alqabri qala hada xadiidu xasanu gariib ayb maطbuuca xasanun saxiixun baa ku dhacay laakiin nusaqa iyo tuxfatulashraafka xasanun gariibun bay dhigayaan ayb walidaalika marka xadiidkan tirmidi waa saxiixiyey waa yani xasaniyey iyo marka la dhahayo waxa ugu badan oo khilaafka uu ka imaado waxaa weeyaan xukunka uu xukumayo oo nusqooyinku ay iskhilaafayaan mar xasanun gariib mar xasanun saxiix mar uu dhahayo hada xadiidun gariib oo qaar ay xasan ku daraan oo kale waxa ugu badan waxaa weeyaan in layska taxqiijiyo u baahan xukunka leanna xukunkan ayaa tirmidi loo nisbeynaa moogteeda qaala babun xadaثna cali bnu khashram qala akhbarana alfadl bnu musa wahuwa sinaniyu can اlxuseyn bni waqid can abi isxaaq عن الحارث وهو xاrث بن عبد الله الهمdاني الأعور عن علي qال qال لي رsuuل اللhi صلى اه عل سلم نبgu wxuu igu yihi alاa أcaliمka كلiمaaت kelmada miyaanan ku baraynin إdaa qultahuna haddaad tiraahdid غafر الlah laka alla uu kuu dhaafayo وإn kunta مغفuرا laka mid loo dembi dhaafayba aad ahaatide marka وin kunta مغفuرa laka laba mn macnaa ku jiro macnuhu marka waxay tahay wain kunta makfuuran laka ay lkabaa'ir kabaa-irtaadii haba la dhaafee saasay macnaha ka dhigan tahay munaawi ataysiir bisharxi aljaamici sagiir sidaasuu leeyahay calaa hada marka intaani waa lishardi waawduna waa lilwasli ilaahay waa kuu dhaafayaa wain kunta makfuuran laka kabaa-irta mid loo dhaafay oo ka toobad keenayba aada ahaatidi macnaha labaad marka waxuu ixtimaalayaa isti'naaf oo jumlo marka macduufa calaa maa qablahaa inay tahay ayb oo jumladii ka horreysay ku cadfanaanaysaa jawaabteeduna markaasi maxduuf bay noqonaysaa marka idaa qultahunna gafara allahu laka alla waa kuu dhaafayaa wain kunta makfuuran laka haddii aad tahay mid loo dembi dhaafayna fayarfacu allaahu bihi darajaatin ayb ilaahay markaa kan sababkii ayuu wuxuu kuugu kor yeelayaa darajaad ayb marka haddii aan mustanafo ka dhigno waa soo qadaraynaa jawaabta inta ayb qaala wuxuu yihi qul dheh laa ilaha ila اllah اlcaliy اlcaظiim laa ilaha ila اllah اlxaliim اlkariim laa ilaha ila اllah subxaana اllahi rabi اlcarshi اlcaظiim ayb xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro xaari baa la haystaa xaari lacwar qala qala caliy bnu khashram waأkbaranaa caliy bn اlxuseyn bni waaqid can abiihi bimidli dalika ila anahu qaala fi aakhiriha alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin qala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min hada اlwajhi min xadiidi abi isxaaq can اlxaariث can caliy qala baabun xadaanaa qala xadaanaa moxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu اlimaam qala xadaanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qala xadaanaa yunus bnu abi isxaaqa can ibrahima bni moxamed bni sacdin wahuwa ibraahimu bnu moxamed bni sacdi bni abi waqaas hiqat wakana yulaqabu bidili shayطaan ayaa la dhihi jiray liqisarihi nin gaaban buu ah aada u gaaban marka dillu shayطaan dillu shayطaan bay ku naanaysi jireen ayb can abiihi aabbaha waay cafwan can ibraahima bni moxamed bni sacd bni abi waqaas can abiihi marka aabihii waxaa weeyaan moxamed bnu sacd bni abi waqaas kaas weeyaan marka dillu shayطaan kii la dhihi jiray liqisarihi waana hiqa isaga ayb an sai an sacdin an abihi an sacdin sacd bn abi waqaas qaala qaala rasuulu llahi sal l slm dacwatu dinnuun dinnuun dacwadiisii ama ducadiisii id waqti dacaa yani id waqti ou yani dacwadiisa u ah dacaa uu ku alla bariyey wahuwa fii baطni اlxuut isaga oo malayga calooshiisa ku jira maxay ahayd marka laa ilaha ilaa anta waaye subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin fainahu lam yadcuu biha kuma ducaysanin rajulu muslimu qof muslima fii shayin shay qadu weligii ila اstajaaba allahu lahu alla waa u ajiibaa yani min duaa min ducaaءi اlkarbi waxaa ka mida dacwatu dinnuun dinnuunna waa nabiyullaahi yuunus waay waa ka ilaahay dhahayo wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi اظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin qofku markay kurba iyo murug hayso hadduu akriyo ducadaasi murugta ilaahay waa uga qaadayaa wixii uu rabana ilaahay waa siinaya waa aqbalaya xadiidkanna waa xadiid xasana qaala moxamed bnu yaxyaa qala mxamed bnu yuusufa marata ibraahimu bnu moxamed bni sacdi can sacdin can abiihidou ka tegaa waqad rawaa gayru waaxidi hada alxadiida can yunusa bni abi isxaaqa can ibraahima bni moxamed bni sacdin can sacdin walam yadkuruu fiihi can abiihi warawaa bacduhum qaarkood way wariyeen xadiidkan wahuwa abu axmed aلzubayriyu waaye can yunusa faqaala can ibraahima bni moxamed bni sacdin can abiihi can sacdin naxwa riwaayati moxamed bni yuusuf marka moxamed ibni yuusuf yaa mutaabiceeyey hadda abu axmed الzubayri muxuu ku mutaabiceeyey can abiihida sanadka inay ku jirto qaar kalena marka can abiihida maynan sheegin wa kaana yunus bnu abi isxaaqa rubamaa dakara fi hada alxadiidi inuu ku sheegaa la arkaayey can abiihi warubamaa lam yadkurhu qaala baabun xadaanaa yuusuf bnu xamaadin albasriy qaala xadaanaa cabdulaclaa can saciidin wa huwa saciid bnu abi caruuba can qataadata can abi raaficin can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal ina lilaahi alla waxaa u sugnaatay tiscata wa tisciina smaa sagaashan iyo sagaal magac mi-atan baa u sugnaatay boqol hayra waaxidin hal aan ahayn sagaashii sagaalkii man axsaahaa qofkii koobo dakhala aljanna jannadou galay magacyadaa ninkii koobo ixsaagu marka waa maxay lafdi ahaan ninkii u barto macno ahaanna u bartay kuna dhaqmay leanna asmaada ilaahay waxbay ku amraayaan waxna waa kaa reebayan isim kastaaba wuxuu cibaadadu leeyahay marka magac walba markaad inta macnihiisa fahamto cibaadada kaaga aadanna aad la timaado dee jannadaad gelaysaa marka man axsaahaadu maahan qofka iska xifdiyo un bis wax ay tahayna aan garanaynin wain kaana qofkii xifdiyo waa roon yahay isaga laftiisa oo ninka aan danaynin buu dhaamaa laakiin in la xifdiyo macnaheedana la fahmo laguna dhaqmo waa ujeedka ugu muhiimsan ayb ilaahay sagaashan iyo sagaal magac keliya miyuu leeyahay marka base asmaadiisu waa ka badan yihiin sagaashan iyo sagaal way ka badan yihiin inay ka badan yihiin waxaa ku tusayo xadiidka ducaaulkarbiga uu ku jiro as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka ow anzaltahu fii kitaabika ow callamtahu axada min khalqika aw ista'harta bihi fii cilmi اlgaybi cindaka magacyadii marka qaar waxaa jira ilaahay un ogyahay bes cid kale ounan ogeysiinin baa magacyada ilaahay ka mida oo qeybkiias kuwa ku jiro qiyaamaha marka la tago ilaahay nebi moxamed wuxuu barayaa maxaamid iyo alla tuug iyo yacni alla ammaanid aan ujeedaa alla ammaanid waxyaaba wuxuu alla ku ammaanayaa hadda aanan ogeyn buu leeyahay oo ilaahay markaas ibaraayo taa marka waxay kutusayaa magacyadu waa ka badan yihiin sagaashan iyo sagaal laakiin inta hadda qur-aankii iyo sunnadii iyo lagu sheeg sheegay baa sidaas ah ayb ee asmaada alle baxhi kale wuxuu yahay ku saabsan hal asmaa ullaahi mutaraadifa asmaa'da alle mutaraadifa miya mase waxaa weeyaan way kala duwan yihiin biictibaari daatihaa hal daatay u laabanayaan dhinacaas marka laga fiiriyo waa hal asmaa yacni casiiz iyo kafuur iyo raxiim iyo waduud kulli waa allaha ah biictibaari daatihaa ee ay u noqonayaan marka laga eega waa ma kala gedisna oo ma la dhahayo alraxmaanna waa alle alkafuurna mid kale waaye ma la dhahayo amaa yacni biictibaari macaaniihaa asmaadan macaanideeda marka la fiiriyana waa kala duwan yihiin ha oo casiiz iyo kafuur isku macno ma aha laba macnoay kala wataan ayb asmaa'da alle haddana waa mushtaqaad mushtaqaad marka la leeyahay yacnii jaamid ma ahana waa mushtaq asmaa'da alle waa mushtaqaad sifa marka kasoo ayaa ka imaaneysa magaca magacu sifow wataa alcaliim markaa ilaahay ku magacaabayso cilmi buu ku sifaysan yahay alxayu markaad leedahay xayaatun nololuu ku sifaysan yahay alla waa meesha marka muctasiladu ay ka wareereen oo ay yidhaahdeen caliimun bilaa cilmin sifay diidayaan ayaga markaasay leeyihin caliim waa magacaan u naqaano annaga oo calam ah laakiin cilmi maku sifay maku sheegayna ilaahay xakiimun bilaa xikmatin caliimun bilaa cilmin waxaas turahaad ashaacirada de iyaga marka xoogaa way way dhaamaan muctasilada meesha waa ku dhaamaan ayb inkastoo iyaga laftooda hadhow sifaadka de macaani iyo waxay u kala qeybqeybinayaan sifaad caqliya iyo kuwo kale iyo waxay kala saarsaarayaan sifaadka ficliga oo kale maba ogola bataatanba ashaaciradu oo xuluulu lxawaadith iyo waxaasay ka cararayaan waxay ku magacaabaan barnaamij ayagu ay samaysteen waxaas marka de shaygan isimkani hadduu mushtaq yahay see wasfi uga imaaneynin marka wax la fahmi kara maaha ayb maraaqiga wuxuu dhihi jiray soo maaha wacinda faqdi اlwaصfi laa yushtaqu waacwaza almuctasiliya alxaqu wasfi haddii la waayey laa yushtaqu ishtiqaaq ma jiri karo haddii wasfi la waayo waxaan waa mushtaq inaad tiraa sax ma noqon karto ayb waxyaabahaas baa marka asmaadii ku jiraan asmaada qaar waxaa jira marka asmaada alleh kuwo aan ilaahay lagu magacaabaynin ilaa iyada oo markaa yacnii muqtarina bismin aakhar magac kale iyadoo uu la socdo maahan aan si kale loogu magacaabaynin kuwaas marka waxaa ka mid ah alqaabid albaasit al yani almubdi almuciid asmaa sidaas oo kale haddii aada marka ilaahay qaabid keliya ku sheegto ee qaabid dadka wax ma siiyaa ka soo baxaysa albaasit markaad ku darto waa qaabid waa baasit qudradiisaa soo ba ayaa markaas ayaa la fahmaya midkaana waxbuu u diidayaa midkaana waxbuu siinaya laakiin haddaad tiraa ilaahay waa diide unbis ee diide ammaan ma noqonaysan labadaa marka laysku daray ammaantu imaanaysa aduu marka macaani badan oo ibnulqayimna kitaabkan adan nuuniyadiisu aad buu uga shee uga hadlaa khaaabi laftiisa shanu ducaa uu fasiraa asmaadan ayb qaala yuusufu waxadahanaa cabdulaclى can hishaam bni xasaana can mxamed bni siriin can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm bimilihi qala hada xadiidu xasanu صaxiixu qad ruwiya min gayri wajhi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm qala baabun xadahanaa ibraahim bnu yacquub wahuwa aljuuzajaniyu qala xadaanii safwan bnu salix wahuwa thaqafiyu hiqat wakana yudlisu tadliisa taswiya qala hu abu zurcata dimashqiy qala xadaana alwaliid bnu muslim qala xadaana shucayb bn abi xamzata can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata qaala qala rasuulu lah sal l slam ina lilahi tiscata watisciina sma miata gayra waaxidi man axsaaha dakla aljanna huwa allahu waa allah macbuudka dhabtaa waay aladii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uunan jiri ilaa huwa isaga maahne alraxmaanu weeyaan allaha naxariis guud naxariisa alraxiimu mid gaar ahaaneed mu'miniinta u naxariisto almeliku waa boqorka alquduusu waa midka dahiran oo ceeb iyo nuqsaan ka dahiran assalaamu nabadgalay oo muxuu ka nabadgalayna wuxuu ka nabadgalay naqsi ama assalaamu ka nabadgeliyo waayo oo addoommadiisa isagaa nabadgeliyo cadaab ka nabadgeliyo wahaa kada almu'minu weeyaan alle midka u rumeeyo ayb oo yacnii mu'miniintii marka iyo u rumaynayaayo ugaga rumaynayaa maalinta qiyaamaha addoommadiisa ballanqaadkii uu u sameeyey waa u rumaynaha iyo wixii ay soo samaysteenba almuhayminu waa midka yacnii shaahidka ah ilaalinaya alcaziizu waa alla qaalib oo addoommadiisa ka adag aljabbaaru waa alla awood badan oo isagu marka sida uu addoommadiisa qasbayo wixii uu rabo ku qasbayo almutakabiru weeyaan kibriyaaga allaha u saaxiibka ah alkhaaliqu kan wax abuuro waayo albaari-u midkaa wax amaamudo oo abuurista aan looga horreynin isagoo meel meelna aan ka fiirsanin almusawiru waa midka qaabeeyo suuradda siiyo khalqiga alghafaaru waa kan dembi dhaafka badan alqahaaru addoommadiisa qahroo ka adag mowd iyo waxaynan rabin buu ku qahrayaa maka ma ka baaqan kara marka waxaas oo isaga uu doonay alwahaabu waa midka hibeeyo alrasaaqu waa midka arsuqid badan alfataaxu waa midka kala saaro addoomihiisa wahuwa alfataaxu alcaliim alfataax waa midka kala xukumaya addoommada oo haddii la yidhaha qiyaama ma jirto magacaan alfataaxaba ayaa la inkira leanna ilaahay inuu dadkii kala saaro de haddaanu dadka kala saaraynin nin xun iyo nin fiican in isku mid laga dhigaa xikmaddu ma keenayso alcaliimu weeyaan mid cilmi badan alleh alqaabidu albaasitu waa midka risqigiisa ka ceshto cidduu doono albaasitu u fidiyo risqigii markuu ka ceshanayana mararka qaar danaa ugu jirta in laga ceshto dadkii walow basata allahu risqa licibaadihi labaqow fi lardi wlakin yunazilu bqadri ma yashaa alkhaafidu raaficu waa midka hoos u dhigo oo macaasida iyo dadka gala hoos ugu dhigo dadka uu dulaynayo alraaficu kor u qaado daacadiisa dadka kor ugu qaado almucizu lmudilu asmaadii labalabada ahayd kan sharfo duleeyana waa asamiicu waa mid maqlid badan albasiiru arkid badan alxakamu garsooraha kan a alcadlu cadliga ka ku sifaysan allatiifu midka turidda badan addoommadiisana ama u naxariisto ama cilmigooda hoose guntooda og ayb alkhabiiru waa alla baatin og alxaliimu dulqaad badan alcadiimu weynin badan algafuuru dembi dhaaf badan ashakuuru abaalgud badan waxyarba waxweyn ku abaalgudaya alcaliyu waa midka sarreeyo alkabiiru weynin badan alxafiidu ilaalin badan oo ilaaliya addoommadiisa qul man yakla'ukum billeyli waannahaari min araxmaan isagada cid kaa ilaalin kartana male adigana isagaa ku ilaalinayo ayb almuqiitu almuqiitu kan awoodo waay almuqtadir alxasiibu midka ku filan aljaliilu midka weyn alkariimu deeqda badan alraqiibu markaatiga ah raqiibu bimacna shaahid goobjoog almujiibu kan ajiibo ducooyinka alwaasicu midka fadligiisu waasaca yahay ama qinihiisa uu gaaray uu gaaray faqiir kasta wasica hinaahu kula faqiirin alxakiimu falsan alwaduudu addoommadiisa isjeclaysiiyo almajiidu sharafka badan albaacihu khalqigiisa soo kicinayo alshahiidu midka wax ka maqan aynan jirinoo xaadirka ah mushaahidka ah alxaqu allaha dhabtoo jiritaankiisu iyo cibaadadiisu ay dhabka tahay alwakiilu kan la tala saarto alqawiyu allaha xooga badan almatiinu aadka u awooda oo xooga badan alwaliyu allaha gargaaraha ah alxamiidu midka la mahadiyo almuxsi kan koobo almubdi'u almuciidu midka bilaabo soo celiyana almuxyi lmumiid ka nooleeyo dilo alxayu alqayuum allaha nool alqayuum naftiisana u taagan makhluuqa ideylkoodna isaga u taagan alwaajidu midka wax helaayo oo aan waxba weyneyninoo wax haysto yani alghaniyu waay almaajidu midka sharafka le alwaaxidu halka ah asamadu xaajaadka loola qasdo alqaadiru awoodo almuqtadiru yani dulqudrati almuqadimu hore u dhigo ciddou doono walmuahiru almuakhiru dib u dhigo hal magac almuqadimu almuakhir alwalu kan hore hore wax ka horreeya aanay jirin alaakhiru kan dambe wax ka dambeynaya aanay jirin aldaahiru allaha sarreeyo albaatinu allaha dhow alwaali ashyaada allaha iska leh maaliku lashyaa almutacaalii sarreeyo albaru ixsaanka badan altawaabu towbad aqbalka badan almuntaqimu aarsado alcafuwu cafis cafiyo oo cafis badan alra-uufu turid badan maaliku lmulki mulkiga allihii iska lahaa duljalaali waalikraam weynaanta imaamuuska u saaxiibka ah almuqsidu cadaaladda ku sifaysnaa aljaamicu khalaa'iqda kulminaya ururinaya alghaniyu allaha hanigee deeqtoon almuqnii deeqiyo ciddou doono almuqni yacnii addoomihiisa isagaa dee ayaa wuxuu ka deeqiyaa heyrkood ayb isaga waa u baahan yihiin laakiin adiga inaad heyrkaa u baahato yacni inaad ka deeqtoonaato yaa ku gaarsiiye alle ayb almaanicu midka celiyo addaaru kan wax dhibo annaaficu wax anfaco annuuru yacnii nuurka ka u saaxiibka ah eisagaana de wax iftiimiyo nuurna waa ku sifaysan yahay alle alhaadii kan hanuuninayo albadiicu khalqiga ikhtiraacay isaga meel aan ka fiirsanin albaaqi kan baaqiga alwaarisu wax dhexlayo dadkao dhan waa dhimanayaan waa tegayaan waxooda allay u harayaan kulli alrashiidu khalqiga kan masaalixdooda ku hanuuniyo oo tuso alsabuuru kan dulqaadka badan sabarka badan oo aan dadka cusaada ah kula soo degdegin ciqaabta marka haddii intaan asmaadan uu tirinay marka waa mudraj marfuuc maaha waa mudraj intaan ruwaadda qaarkood baa markaa yaa iska leh iyagaa kasoo dhex bixiyay nusuusta ee ma ahan hadalkii nebiga sal ll ly slam qaala hada xadiidu gariibu qaala xadahanaa bihi gayru waaxidi can safwaana bni saalix wla nacrifhu ila min xadiidi safwana bni salix wahuwa hiqat cinda ahli اlxadiid qala waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri wajhin can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam laa naclamu ma ogin fii kabiiri shayin wax weyn dhexdiis min alriwaayaati riwaayaadka ah dikra alasmaa'i asmaada sheegitaankeeda ilaa fi hada alxadiid un baan ku aragnaa yani asmaada sardinteeda waqad rawaa aadamu bnu abi iyaas hada alxadiida buu wariyey biisnaadin gayri hada isnaad aan kan ahayn buu ku wariyey can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slam wadakara fiihi اlasmaa'a magacyadii ayuu ku sheegay walaysa lahu isnaadun saxiixun isnaad saxiixana ma leh cabdulmalik bnu moxamed ayaa ku jira waa daciif layin xadiid qala xadaثna bn abi cmr qala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can abi الzinaad can اlacraj can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaal ina lilahi tiscaة وatisciina asma man axsaaha dakla اljana walaysa fi hada اlxadiidi dikru اlasmaai kuma jirto whuwa xadiidu xasanu صaxiixu warawaahu abulyamaan can shucayb bn abi xamsata can abi الzinaad walam yadkur fiihi اlasmaءa ayb marka asmaadii lama sheegin asmaadii marka kaa hore unbaa tilmaamaya qaala xadaثna ibraahimu bnu yacquub qaala xadaثna zayd bnu xubaabin wahuwa alcukliyu maطbuuca yaziid bnu xibaan uu qoraya waa qalad qofku saa u qoraya ana xumaydan اlmakiya mawla bni calqamata xadaثahu xumaydkan marka almaki waa majhuulu rawaa lahu tirmidiyu faqط أن cطاء بن أbي رباح xdثه عن أbي هريرةa qاla qاla رasuل الlahi صلى اه عل sلم إdا marrtm برyaض الجaنaةi haddaad martaan fartacuu daaqa jannada beeraheeda haddaad martaan daaqa qultu ya rasuul الlah وma ryaaض الجaنة qala الmasaaجidu waa masaajida qultu وma ratcu ya rasuul الlah daaqu muxuu yahay qaala subxaana الlah والxamdu لlah وlaa إlaha إlا الlah والlah أكبر qala hada xadiidu gariibu isnaadka dacfi baa ku jira xumaydkaas baa ku jira qala xadaثna cabdulwaariث ibnu cabdiلsamd ibn cabdilwaariث qala xadaثanii abi qala xadaثna mxamed bnu haabit wahuwa ضaciif rawaa lahu tirmidiyu faqط huwa اlbunaaniyu waa bunaanigi qala xadaثanii abi abi marka waa haabit bnu aslam albunani can anas bni maliki ana rasuula اlahi sal ly slm qala ida marartm biryaadi اljanati fartacuu qaluu wma riyaadu اljanة qala xilaqu الdikri qala hada xadiidu xasanu غariibu min hada اlwجhi min xadiidi haabit bni anas qala baabun xadaثna ibrahim bnu yacquub huwa اljuزajaniyu qala xadaثna cmr bnu caaصim qala xadaثna xamaad bnu slmةa can haabiti can cmra bni abi slmةa an umi slm can umih umi slma can abi slmta ana rasuula اllahi sal l slama qaal idaa asaabat axadakum midkiin hadday ku dhacdo musiibatun musiiba falyaqul ha yihaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allaahuma cindaka axtasibu musiibatii ilaahu agtaadaan ku ajar tirsanayaa musiibadeyda faأjurnii fiihaa musiibadeyda dhexdeeda igu ajarsi waabdilnii minhaa khayran khayrna igugu bedel wuxuu iga tegay falama اxtudira abuu salama abuu salama markii loo yimid oo geeridu u timid qaala allahuma akhluf fii ahlii khayra minii ilaahu ehelkayga wax aniga iga khayr badan u reeb falamaa qubida markii la oofsaday qaalat umu salamata ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun cinda allahi axtasibu musiibatii faأjurnii fiiha waa kii nabiga guursaday salى اllahu عalayhi waslm qala hada xadiidu xasanu غariib min hada اlwجhi qala waruwiya hada اlxadiidu min غayri hada اlwجhi can umi slmta can الnabiy sal ه slm wabu slmta ismhu cabdullahi bnu cabdاlasad nabiga isaga maxay isku ahaye a nuugmaday walaal ku ahaayeen qala baabun xadaثna yusuf bnu ciisa qala xadaثna alfadl bnu musa qala xadaثna salamaة bnu wardan wahuwa ضaciifu salamaة bnu wardan allaythiy can anas bni maliki ana rajula jaءa ilى الnabiy sal ه slm nin baa nebiga u yimid faqala ya rasuul اllah ay ducaa'i afضl qaala sl rabka alcaafiyaةa wاlmucaafaata fi الdunya wاlآakhira rabbigaa caafiyo su-aalo iyo inuu yani walmucaafaata iyo caafin fi dunyaa waalaakhira adduuniya aakhira dhexdeeda fidna inuu kaa caafiyo iyo dhib oo dhan uma ataahu fi lyowmi thaani buu u yimid faqaala yaa rasuula allah ayu ducaa'i afdal ducada tee oo u fadli badan faqaala lahu midla dalika uma ataahu fi lyowmi athaalith faqaala lahu midla dalika qaala faidaa ucطita alcaafiyata fi اddunya adduunyada haddii dhexdeeda caafiyo lagugu siiyo wa ucطitahaa fi laakhira aakhirana lagu siiyo faqad aflaxta niyo waad guulaysatay waad liibaantay qaala hada xadiidu xasanu غariibu min hada اlwجhi inama nacrifhu min xadiidi salamata bni wardaan salamahana marka dacfi baa ku jira lakiin xadiidku waa u ansaxay oo riwaayaat kale ayuu leeyahay qala xadaثna qtaybaة bnu saciid qala xadaثna jacfar bnu sulayman الضubaciyu can kahmas bn اlxasan can cabdillaahi bni buraydata can caaئishaةa qaalat qultu ya rasuula الlah ara-ayta bal ii sheeg in calimtu haddaan ogaado aya laylatin laylata alqadri habeenkii oo laylata alqadri ay tahay haddaan ogaado maa aquulu fiiha maxaan dhahayaa dhexdeeda qaala quulii allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilaahu adiga mid cafiyaa tahay cafwigaad jeceshahay icafi qaala hada xadiidun xasanun saxiix qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna cabiidaة bnu xumaydin can yaziida bni abi ziyaad ma xaaluhu waa daciif can cabdillahi bni اlxaariث can اlcabaas bni cabdilmuطalib qaala qultu ya rasuula اllah calimnii shayئa ibar asأlhu اllaha caza wajala alla aan su-aasho qaala sali illaha alcaafiyata su-aalo famakadtu waan nagaaday ayaaman maalmo uma jiئtu waan imid faqultu ya rasuula اllah calimnii shayئa asأlhu اllaha faqaala lii yaa cabaas yaa cama rasuuli illaahi sali illaaha alcaafiyata weydiiso alla caafiya fi اdunya wاlaakhira qaala hada xadiidu صaxiixu wacabdullaahi huwa bnu اlxaariث bni nawfal waqad samica min alcabaas bni cabdilmuطalib qala xadaثna alqasim bnu dinar alkuufiyu qala xadaثna isxaaq bnu mansuur alkuufiy can israa'iila can cabdiraxman bni abi bakrin huwa almulaykiyu wahuwa almadaniyu ضaciifu tirmidi ibnu maajah baa u wariyaan can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam maa su-ila allahu alla lama su-aalanin shay-an shay shayga oo axaba ilayhi loo jacayl badan yahay agtiisa min an yus'ala alcaafiyata in caafiyo la su-aasho ayb qaala hada xadiidun gariibu laa nacrifhu min hada lwajhi ila min xadiidi cabdiraxman bni abi bakrin ilmuleykiy isagana dabcan dacfi baa ku jira qaala baabun xadaثna mxamed bnu bashaar qaala xadaثna ibrahim bnu cmra bni abilwasiir wahuwa اlmakiyu صaduq qala xadaثna zanfal bnu cabdillaahi abu cabdillaahi wahuwa alcarafiyu alcarafiyu waxaa loo yihi nazla carafata carafuu deganaa arafaadu deganaa wahuwa ضaciifu rawaa lahu tirmidiy qala xadaثna zanfl bn cabdillaahi abu cabdillaahi can ibni abi mulaykata can caaishaةa can abi bakrin الصidiiq ana الnabiya sal ll ly slam kana ida araada amran hadduu doono qaala allahuma khir lii allahuma ya allah allow khir lii ay ijcal amrii khayran khayr ii yeel arrinkayga ilaahu khayr igaga yeel wakhtar lii ilaahu ii door arrintayda khayr ka dhig wakhtar lii adigana ii door oo yacnii ikhtar lii aslaxa alamrayn labada arrin midda ugu hagaag badan adiga ii xun oo ii door bani aadanka da naftiisa waa laga jecel yahay oo alla waa ka dhahaya annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim dee adiga waxaa laga yaabaa wax dooro haddii lagu yiraahdo naftaada wax u daran inaad dooratood naar ku gasho nebigu laakiin waxaan fiicnayn markuu dooraayo ee ilaahay maxaad umalaynaya markaysaga alla marka ra-uuf oo raxiim ah qofku wanaagu u dooraya laakiin dadka iyagaan rabin qala hada xadiiثu غarib la nacrifhu ila min xadiiثi zanfl wahuwa ضaciif cinda ahli اlxadiiث wayuqaalu lahu zanfl bn cabdillahi اlcarafiy wakana yaskunu carafaat ayuu deganaa watafarada bhada اlxadiiثi buu la gooni noqda walaa yutaabacu عalayhi hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed